toddoba kale laga quusto ayuunbaa la isgubaya marka xaaraan maaha oo rasuulka alayh salatu wasalaam waa ka sugnaatay saxaabada qaarkood inuu gubay in waxa weeyaan taasoo kale saxaabadu ay isgubeen laakiin waa shay khilaafu lowl waa laga wanaagsan yahayoo tawakulku wuxuu ku jiraa in la iska daayo marka qoladani kaanuu laa yaktawuuna marka la leeyahay iyagu waabay iska daayeenba gubniinki walaa yastarquun tufniinna may dalbi jirin oo may odhan jirin markay xanuunsadaan kaale oo nagu tufa wax nagu akriya macanaa tawakulkooda wuxuu gaadhay inay ilaahay tala saartaan marka laga qaadan maayo xadiidka in isdawayntu ay tahay mid mamnuuca ama laakiin waxaa laga qaadanayaa xanuunka qofku hadduu u sabri karo oo ilaahay daraaddii uu ugu sabro oo isdawayntaba uu iska daayo xanuunka u sabri karo xanuunkuna cibaado aanu ka hor istaagahayn dee inuu taa darajo ku gaadhay oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxaa jirtay gabadh imraa sawda madow ayaa u timi oo suuxi jirta waxaa ti rasuulka ilah waan suuxaa markaan suuxana dee marada iga dhacda ilaahay i baryay inuu suuxdintan iga kaxeeyo dabeeto waxa weeyaan rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaad doonto ilaahay waan kuu bariyo xanuunka uu kaa kaxay haddaad doontana waad sabri wain shi'ti sabar sabarti walaki ljanna haddaad doontana waad sabriyo sabarkaana sabirkaana jannaad ku heli xanuunkaagaasad ku sabri doonta deeta waxay tidhi waan sabraya bal hadda u fiirso jannadaasi wax loo dhigay lama jirte xanuun ka yar waa maalmo waad waad iska dhaafi adduunyada dhibkeedii mar haddii jannaba suxdinta lagu helayo sabirka lagu sabro waan sabri doonaa ee laakiin ilaahay i bari un inaanan faydmin oo maradu aanay iga dhicin markaan suuxo markaasaa uu baryay rasuulku ilahi saxaabadu waxay leeyihin intay suuxdo ayaaba waxaa la moodi jiray oo marada ina inuu qof ku hayo maradeedu aanay ka dhici jirin ducadii rasuulka ogeed alayh salatu wasalaam marka xanuunku haddaanu cibaado kaa mancinahayn aanu ka hor istaagahayn inaad ku sabirto ood ku ixtisaabto ilaahay ajar aad kaga doonto sabirkaasi waa mid darajo lagu gaadhayo inaad iska dawaysaana waa mid kuu bannaana dee xaaraankaamaaha laakiin xanuunku tusaaleaan hadduu cibaado kaa mancinayo kaa hor istaagayo dee waa ina iska dawayso haddii ishaa halkaa ay qodaxi kaaga taagan tahay oo tiraado ka warran iska goyn maayo ee waan iska sabrayaa isenkay jirta qodaxdaasi ilaahay baan ajar kaga doonaya la leannahu taas maxay mancinaysaa cibaadadii bay mancinaysaa tani oo miyaad sujuudi karaya iyadoo halkaa qodaxi kaaga jirto suurtagal maha ayib walaa yatatayaruun waxbana may baasaysan jirin wakti iyo meel iyo qof iyo xayawaan iyo sawd ay maqlaan midnaba may baasaasan jirin wa calaa rabbihim yatawakaluun rabbigooda qura ayaanay tala saaran jirin taasi ayaa markaa darajada noocaasi ay ku heleen faqaama ilayhi waxaa rasuulka xaggiisa u kacay ukaasha ibnu muxsin faqaala wuxu uhi udcu llaha ilaahay bari an yajcalanii minhum inuu qolada iga iga igu daro qaala wuxu uhi rasuulka allahuma ajcalhu minhum ilaahay qoladaa ku dar cukaasha uma qaama ilayhi waxaa rasuulka xaggiisa u kacay rajulun aakharo qaala wuxu uhi udcu llaha ilaahay bari an yajcalanii minhum inuu qolada anigana igu daro qaala wuxu uhi rasuulku sabaqaka biha cukaasha cukaasha kaaga dheereeyey marka waxay yidhaahdaan culimadu ninkana munaafiq ahaa bay yidhaahdaanoo nin munaafiqana darajada looguma ducayn karo si awgeed bu rasuulku uu uga xaydaystay ama uu uga uga tawriyaystay oo uu yidhi cukaasha kaaga hor cukaasha miyuu buuxinaya ma buuxinaya dee cukaasha macanaa ninkan umaan meeshan loo ogolay weeye in loogu duceeyo ama u munaafiq bayaanu ahaane rasuulku dee sadu dariicu sameynaya waddadu iska awday ila nin waliba nin darajada mutaystiya nin kaleba intuu istaagu bu odhanaya rasuulka ilaahay bari anigana inu qoladaa igu dare xadiidka bukhaariya muslim baa wariyey wa canhu aydan radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay waxaa yaquulu mid yidhaahda allaahuma ilaahay laka aslamtu adiga ayaan kuu hoggaansamay wa bika aamantu adiga ayaan ilaahay ku rumeeyey wa calayka tawakaltu adiga ayaanan ku tala saartay wa ilayka anabtu xaggaagaanan usoo noqday wa bika khaasamtu adiga sababtaadaanan u dooday oo doodaa iyo dee aan ugu jiraa dagaalkaa iyo murankaas allaahuma ilaahay o innii anugu acuudu bicizatik awooddaada iyo sharaftaada ayaan magan gelayaa laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga mooyaane an tudilanii inaad ilumisaan ka ka magan gelaya anta adigoo alxayu baad ilaaha nool aladi laa yamuut ee aan dhimanahayn waljin walinsu yamuutuun jinkiiyo insuguna way dhimanaya rawa bukhaari wa muslim marka aljin walinsu waa labaduba waa dhimanayaanoo tala saara dee markaa may mutaysan shaahidka xadiidka ku jira waa wacalayhi wa calayka tawakaltu siduu rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu ilaahay subxana wa tacala hadalkaa ugula khitaabi jiray wa can jaabirin radia allahu canhu anahu hazaa waa uu duulay jaabir duulimaad buu galay maca rasuuli lahi sal la alay slam qibala najdin xaggaa iyo hawdkay u duulay falama qafala rasuulu lahi sala allahu alay waslam rasuulku markuu soo noqday qafala macahu jaabirna waa la soo noqday faadrakathm waxaa soo haleeshay alqaa'ilatu qayluuladii baa soo haleeshay qayluulada waa hurdada la seexdo waxa weeyaan qabl duhr duhurka ka hor baa la seexan jiray bacda duhr haddii la seexdana dhib ma laha fii waadin tog bay ku soo haleeshay kaiiru cibaati kaynta qodaxda le ay ku fara badan yihiin fanazla rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa degay waadigaas tafaraqa annaas dadkiina way kala tegeen yastadiluuna bishajar kayntaa waadigaa ku taalla iyagoo harsanaya fanazla rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu degay taxta samura geed bimacnaa ka qurac oo kale ah hoostiisa ayuu degay wa callaqa biha waxaanu geedkaas hoosudu ka laalaadiyey sayfahu sayftiisiibuu kasoo laalaadiyey geedka wa nimna waanu seexanay nawmatan hurdaanu seexanay bimacnaa xeel dheer weyaan macnaheedu waa dad daalan oo safara fa idaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam mise waaba rasuulkii ilaahayo yadcuuna noo yeedhaya waxaanu kusoo baraarugnay rasuulkiioo noo yeedhaya wa idaa cindahu acraabiyu mise waaba nin reermiyo rasuulka agtiisa isaguna taagan faqaala wuxuu yidhi rasuulku markaan u nimi ina haadaa ninkani ikhtarata calaya wuxuu iila baxay sayfii seeftaydi oo rasuulka hurdo ayaa seeftiisii waxa weeyaan geedkii sudan intuu la soo baxay buu dee galka ka siibi waana naayimin anoo hurday buu yihi rasuulku fastayqadtu waan toosay buu yidhi wa huwa iyadoo seeftii fii yadihi gacantiisa ay ku jirto saltan iyadoo bilaa galah seeftii oo galka ka baxsan iyadoo gacanta ay ugu jirta ninkii fa qaala wuxuu ihi ninkii waa nin gaala markaa maogta man yamnacuka mini yaa yaa iga kaa celinaya bal iminka seeftaadi soo tan maaha iyadoo bilaagadaasoo gacanta kuma hayo adna horteedaad joogta adoo bilaahuba saxaabadaadiiyo raggaagina kuma dhawa kaymaha waa kuwa kala hurda bal yaa iga kaa celinaya iminka iga kaa hor istaagaya haddaan doono inaan ku dilo tale maxayn odhan lahay halkaa marka la maraya dad fara badan maxay odhan lahay sheekh hebelow noo gurmo ya qaarna waa waxaa laga yaabaa in la odhan lahaa de anaa si kaa celiniya laakiin rasuulku muxuu ihi faqultu waxaan idhi uri rasuulku allah ilaahay baa iga kaa celinaya soo safety ma haysid ilahay baa kaa sarreeya oo kaa awood badan ilahay baa iga kaa celinaya talaata saddex jeer baan saa idhi ui rasuulku alayh isalatu asalaam markaasaa safety xadiisu isagoo intan ka dheer ayaa jira safety unbaa ka dhacday gacmahaba ku hayn kari waayo ilahay baa ka ridiyay subxana wa tacaala markaa tawakulka rasuulka alayh isalatu wasalaam iyo tala saaradkiisa ayuu ina tusinayaa xadiidku markaa seefti markay ka dhacday dee ninkii khalaas halkaasuu taagay isagoo bilahu walam yucaaqibhu rasuulku ninkii muu ciqaabin wa jalasa waa fadhiistay sidii baa ninkii ku islaamay mucjizada uu la kulmay ayaa uu la yaabay moogta waxaa kaloo iyadoo mucjiso labaada ninkii waxa weeyaan rasuulka cadowgiisa ahaa seefta ula baxay markii seefta ay ka dhacday ee bimacnaa dee laga xoog roonaaday awoodda ilaahi subxana wa tacaala ay qabatay rasuulku kamuu argoosan manuu ciqaabin arrintaa lafteedana waa ka yaabay mogta xusnu lmucaamala mucaamalada wanaagsana noocaasiya rawahu lbukhaari wa muslim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الشيخ حفظه الله وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله وجوب الحكم حكم كي واجب مديسة بما أنزل الله sharciga ilaahay uu soo dejiyey wax lagu xukumo wa taxriimu alxukmi iyo xukumkii xaaraantinimadiisa la xaaraantimeeyey bigayri maa anzala allah ilaahay sharcigiisa waxaan ahayn wax lagu maamulo baabkan sheekhu waxa uu kaga hadlayaa inay waajib ku tahay dadyaga muslimiinta ah inay isku xukumaan oo ay isku maamulaan ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisa maamulkaasi oo ka bilaabmaayo qofka naftiisa inuu isku maamulo oo naftiisa uu ku xukumo uu ku hago ilaahay subxaanahu wa tacaala sharciga uu ku soo dejiyey calaa muxamadin calayhi asalaatu wasalaam qofku inuu ku maamulo qof kasta ama cid kastaoo ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadooda u dhiibay haddii ay tahay reerkiisa iyo qoyskiisa iyo haddii ay tahay dad intaasi ka badanba sidaasoo kale haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka u dhiibo alwilaayat alcaama xukumkaasi guuda ummadda o dhan uu u talinayo waxaa waajib ku ah inuu ummadda ku hago oo uu ku kala wado oo uu ku hogaamiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo sharcigiisa wixii taa aan ahayni waa xaaraam ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa waxaanahayn ummadda in lagu maamulo ama ha noqoto qofku hawadiisa uu raacayo ama ha noqoto xeerar iyo qawaaniin dad ay dejisteen ama xagga gaalada ah laga keeno ama dad muslimiin iba ha dejiyaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi waman lam yaxkum qofka aan ku xukumin bimaa anzala allah ilaahay sharciga uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum lkaafiruun iyaga ayaa ah kuwii kaafiriinta ahaa kufrigana waynu soo martay inuu qaybsamo kufri akbar oo weyn oo miladiyo diinta lagaga baxo iyo kufri asqara oo macaasida u weyn laakiin aan milada iyo diintaan lagaga bixin alxukmu bigayri maa anzala allahuna labadaba wuu noqdaa ilaahay sharcigiisa inaan waxaan ahay in wax lagu xukumaa xaaladaha qaarkoodna waxay noqonaysaa kufri weyn oo diinta lagaga baxo xaaladaha qaarkoodna waxay noqonaysaa alkufru alasqar oo macsiyo iyo kabiiro weyn ah waanu sheegi doonaa sheekhu xaaladahaas wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi waman lam yaxkum qofkaan ku xukumin bimaa anzala allah sharciga ilaahay soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum aldaalimuun iyaga ayaa kuwa gardaroolayaasha ee xadgudubkiiyo tacadiga sameeyey waayo ilaahay caalamkan wuxuu ugu talagalay in lagu maamulo sharcigiisa iyo diintiisa isaga ayaana rabbi subxaanahu wa tacaala og maslaxadoodu meesha ay ku jirto waxaana maslaxadooda ay ku jirtaa waddadaasi ilaahay u jeexay inay raacaan alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir marka qofka waddadaasi mid aan ahayn jeexa ama sharcigii ilaahay subxaanahu wa tacaala inta dhinac uu iska dhigo wax kale ummadda ku maamula waxau noqonayaa qof sameeyey dulmi iyo tacadi qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi waman lam yaxkum qofkaan ku xukumin bimaa anzala allah ilaahay sharciga uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum lfaasiquun iyaga ayaa kuwa ku dhacay fisqiga oo a ka bixitaan qofku uu ka baxay ilaahay subxaanahu wa tacaala taacadiis iyo u hogaansankii ilaah kuwaasi waa kuwa ku dhacay fisqi iyo in ilaahay subxaana wa tacaala taacadiisii iyo hoggaansankiisii laga waayey saddexdan aayadood waxa ay ku soo degeen sida axaadiida saxiixa ee muslim iyo khayrkii wariyaba ay tusinayso nimankii la odhan jiray alyahuud ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu usoo dejiyey sharci iyo diin waxaa dhacday marka sharcigaasi iyo diintaa marka hore inay isku maamuli jireen kadib waxaa dhacday in ay yidhaahdeen kuweennii sharafta lahaa ee wanaagsan ee magaca lahaa ayaa zinadii iyo xumaantii iyo wixii xuduudda keensanayay dhexooda ay ku bateen markaa aynu bedelno xuduudda caynkaasiya oo dadku marka ay zinaystaan waxooga inta wejiga loo madoobeeyo uun suuqa ha la marmariyo ha la fadeexadeeyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu weydiiyey warma sidaasi ayaa ku taalla diintiinnii towraad xaddu rajmi miyaanu ku oolin waxay idhaahdeen xaddu rajmi dhagax in lagu dilo qofka zinaystay kumaba taallaba diintayada ee sidan ayaa ay qoraysaa bay yidhaahdeen waanay qariyeen aayaadkii arrintaasi tilmaamayey waxay markaas ku darsadeen iyagoo ka tegay xukumkii ay ku xukumi lahayn sharciga ilaahay iyo iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala ku been abuurtay oo waxaan sharcigiisi iyo diintiisii ahayn yidhi waa sharcigii iyo diintii ilaahay soo dejiyey sidaasoo kalena sharcigii iyo diintii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyeyna dafiray oo juxuud ku sameeyey ilaahay baa subxaana wa tacaala markaasi aayaadkan qur-aankaa ku soo dejiyey dadka muslimiinta ahayna iyaga ayay la mid noqonayaan oo qofka muslimkaa ee xad ka mida xuduudda islaamka ama shareeco ka mida min sharaa'ic lislaam diida oo yidhaahda diintaba kuma jirto isagoo ogoo arrinkaa cilmi u leh waxaan diinta ka mid ahayna ilaahay u nisbeeyo oo yidhaahda ilaahay tanuu sharciyeeyey sidan wax la yidhaahdo isagoo ogoo badrheedhaya kufrigaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay nimankaa yahuud la yidhaahdo ayaa isaguna qaybtiisa uu ka helaya wa qaala jala wacalaa ilaahay wuxuu yihi waan ixkum ku xukum baynahum dhexdooda bima anzala allah ilaahay sharciga uu soo dejiyey ku kala xukun nebi maxamedow oo walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda ha raaci waxdarhum ka digtoonow an yaftinuuk inay kaa fitneeyaan can bacdi maa anzala allahu ilayk ilaahay subxaana wa tacaala diintan uu kugu soo dejiyey qayb ka mida inay kaa fitneeyaan iska ilaali aayaddu waxay la hadlaysaa qof kasta oo muslima oo laga dhigay waxa weeyaan garsoore ama in yar ha u garsooraya ama in fara badane dhexooda ku kala xukun baa la yidhi sharciga ilaahi wax kale inaad ku kala xukuntaa ma bannaana tan ayaa waajiba dadkuna had yo jeer ale waxa ay jecel yihiin in hawadooda la dabagalo sida ay jecel yihiin wax loogu xukumo ee hawadooda ha raacina iska ilaali muxaawalaad fara badan ayaa jiraya isku day fara badan oo la isku dayaayo in lagaa leexiyo xukumka aada shareecada wax ku maamulayso bilraqbati waalrahba muxaawalaadkaasi ama isku dayadaasi oo loo adeegsanayo mar lagu cabsi geliyo iyo mar lagu jacayl geliyo oo wax lagu yabaho lagu ballan qaado markaa iska ilaali yaan lagaa fitnaynin ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa oo aan cabsi aan xaddul ikraah gaadhin aanay kugu kalifin inaad ka tagto alxukmu bisharci illaah alxukmu bisharci illaah ama raqba iyo adduunyo dheef yaro adduunyo lagu ballan qaaday yaanay keensan inaad ka fidnowdo ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu idhi afa xukma aljaahiliya jaahiliyada xukumkeeda miyay yabquuna doonayaan aljaahiliya waxaa la odhan jiray maa qabla alislaam islaamka wixii ka horreeyaa la odhan jiray jaahiliya aljaahiliya alcaama jaahiliyada guud waxaana jaahiliye loo yidhi ligaraqihaa fi ljahli wa bucdihaa can alcilm waxay ku dhex qarqoontay ku hafatay quruuntaasi jahli iyo cilmi la-aan cilmigana aad iyo aad bay uga fogeyd jaahiliyadii guud waa dhammaatay laakiin jaahiliye gaar ayaa la helaya wakhtiyada qaarkood iyo meelaha qaarkood iyo ashkhaasta qaarkood afcaashii jaahiliyada iyo aqwaashii jaahiliyada ayay wax ka sii hadheen laakiin rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markii lasoo saaray jaahiliyadii caalamka o dhan haysatay ee maashaysay taasi waa dhammaatay jaahiliye waxaa la yidhaahdaa cilmi la-aani waa jaahiliyo camal la-aanina waa jaahiliyo oo waxaa jahli ah aqoon la-aan waxaa kaloo jahli ah aqoontii oo lagu camalfali waayo labaduba waa jahli waayo aqoonta faa'iideedu waa in lagu camalfalo haddaan lagu camalfalin qofkii lahaa waxaa aqoontaa lahaa wuxuu la mid yahay un qofkaan aqoontaa lahayn mar haddaanu ku camalfalahayn xagga jahliga waa ka siman yihi haddama xukumka jaahiliyada yabquuna doonayaan waman axsanu yaa ka wanaagsan min allahi xukma ilaah yaa ka xukum wanaagsan xagga xukumka ilaah yaa ka wanaagsan liqowmin yuuqinuun qoom arrinkaasi yaqiinsan oo si dhaba u rumaysan yaa ilahay uga xukum wanaagsan ila kuwa iyagu yaqiin aan lahayna shaki uu ka buuxo quluubtooda kuwaas iyagu wanaagga xukumka ilaahay uma muuqdo bal waxaa laga yaabaa inuu la taagtaagnaaduu la foolxumaado marka haadihi aaya waxay tusinaysaa xukum kasta oo aan ahayn ka rabbi subxaana wa tacaala inuu yahay mid jaahiliye ah saa awgeed baa taawuus sida ibnu kaiir uu sheegay raximah llah nin baa u yimi waxa uu ku yidhi wuxuu u tilmaamay carruurtiisa inuu cadiyada iyo siinta bimacnaa u kala fadilayo oo u kala badinayo aayaddan qur-aanka ayuu ku dul akriyay o u daliishaday taawuus afa xukma aljaahiliyati yabquun qofka carruurtiisii inuu u kala eexdaa xukmi jaahiliya inay tahay isagoo tilmaamaya taawuus marka alxukmu ljaahili meel fog adigu ha ka eegin mukhaalafo kasta khilaaf kastoo sharciga ilaah aad khilaafto ama hadal aad ku khilaafto ama ficil aad samaysay aad ku khilaafto ama ictiqaad iyo waxaad aamintay aad ku khilaaftaa waa xukmun jaahiliyun wey waa xukum jaahiliya wey qaala yuusufu calayhi salaam nebi yuusuf wuxuu ihi se ilaahay nooga warramay in ilxukmu ay ma alxukmu xukumkii umuu sugnaanin ilaa lilah ilaahay mooyaane oo xukumka kawniga iyo maamulka caalamka qadar ahaan loo maamulo ilaahay isaga ayaa xaqu leh sidaasoo kale xukumka sharcigaa oo xaaraantimaynta iyo xalaalaynta ilaahay isaga ayaa iska leh xataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa muballiq can illah ilaahay sharcigiisa iyo diintiisu dadka gaadhsiinaya yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayk ayaa la yidhi rasuulka u gaadhsii dadka sharcigan iyo diintan lagugu soo dejiyey kadalika culimmadu iyagu xukum ay leeyihin waxba kuma xukumayaan ee waxa ay dadka gaadhsiinayaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo dhaxalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka reebeen laakiin xukumka ayaa xaq u leh ilaahay subxaana wa tacaala xukumku haddaba si uu nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam mafhuumka saxda ee uu leeyahay uu inoo tusiyo oo u sheego xukumka inuu ballaadhan yahay ayaa wuxuu yidhi amara ilaahay haddaba wuxuu faray anlaa tacbuduu inaydan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane taasaa xukumka ka mida u horraysa cibaadatullaahi wax ilaahay kelidii in la caabudo oo qofka dee shirki sameeya xakama bigayri maa anzala allah ilaahay sharcigiisii midaan ahayn buu wax ku xukumay marka xukmullah ilaahay xukumkiisu waxa uu ka bilaabmayaa tawxiidka ayuu ka bilaabmaya iyo ilaahay subxaana wa tacaala cibaada in loo keli yeelo dalika arrinkaasi addiinu alqayim waa diintii toosnaanta badnayd in ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa oo tawxiidku u horeeyo la ysku maamulaa walaakina akara annaasi laa yaclamuun laakiin dadka badankooda arrinkaa garan maayaan jahli bay ku sugan yihiin wa qaala yacquubu calayhi salaam in ilxukmu ilaa lilah buu yidhi xukumka ilaahay baa iska leh calayhi tawakaltu ilaahay baan tala saartay wa calayhi ilaahayna falyatawakal ha tala saartaan isagoo qudhaha tala saartaan almutawakiluun kuwa cid tala saaranaya aayadda hore ayay la macno tahay waxaanad moodaa aayaddan dambe xukumka ay ka hadlayso inuu yahay alxukmu alkowni alqadari waayo waxa uu ka calaacalayay nabiy llaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam waayitaankii uu waayey inankiisii yuusuf ee uu jeclaa ka ilaahay baa xukumka iyo qadarka iskale buu leeyahy wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi maa lahum umay sugnaanin min duunihi ilaahay sokadii min waliyin wax gargaariyi kuwan ilaahay sokadii uma sugnaan walaa yushriku ilaahay subxaana wa tacaala kama qayb geliyo fii xukmihi xukumkiisana axada ilahay xukumkiisa cidna lama wadaagto laa xaakima maca allah ilahay mid wax la xukumo wax la maamulaa ma jiro ka idhaahda xaakim maca allahi baana ilaahay baan wax la maamulaya oo sida ilaahay waxu sharciyaan u sharciyeynayaa oo sharcigayga iyo sharciga ilaahay waa isku mid waa siman yihiin ama waaba ii bannaan tahay in aniguna wax sharciyo wax xalaaliyan wax xaaraantimeeyo mid ilaahaynimo sheegtay buu noqonaya wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi wallahu ilaahay yaxkumu isaga ayaa wax xukuma laa mucaqiba lixukmi xukumkiisa cid ka daba tagtaana ma jirto oo odhan karta bimacnaa khalad baa ku jira waa saxayna ama cid haba yaraatee xukumkeele wax ka bedeli kartaa ma jirto waa in ilaahay sidiisa xukumkiisa sidiisa loo qaato wa huwa ilaahay sariicu lxisaab xisaabtiisuna waa mid ay deg deg tahay manaa waa waciid iyo tahdiid hanjabaad loo hanjabayo dadka ilaahay xukumkiisa inay ictiraadaan oo ay ka hor tagaan ama muran ay ka hor keenaan lala hadlayo wa qaala subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi alaa lahu ilaahay waxa u sugnaaday alxukmu baa u sugnaaday wa huwa asracu alxaasibiin kuwa wax xisaabiyana ilahay subxana wa tacala waa ka u deg deg badan xagga wax xisaabinta wa qaala caza sha'nuhu in ilxukmu ila lilah xukumkii ilaahay baa subxaana wa tacaala u sugnaaday kelidii وqاl الlahu تbaaraka وتaعaalى afغayr الlahi baa la yidhi waxaad tidhaahdaa afغayr الlah ma ilaahay cid aan ahayn ayaan abtagii ka raadsadaa xakaman xaakimnimaan u raadsadaa waan idhaahdaa aduna kala maamul wahuwa xaal huwa ilaahayna aladii kii uu yahay anzla ilaykum idinka idiin soo dejiya alkitaaba kitaabkii mufasala iyadoo kitaabkaasu yahay mid la kala dhigdhigay oo axkaamta waxa weeyaan lagu bayaamiyo o lagu caddeeyey waa la yaab marka istifhaam inkaariya wey waa caqli daro ilaah kitaabkaa soo dejiyey khayr kasta iyo wanaag kaste dadka ugu caddeeyey shar kasta iyo xumaan kastana kaga reebay in inta la yskaga tago xukumkiisa meel kale xukum loo doontoo loo raadsadaa waa arrin tusinaysa waxa weeyaan macno darro wa qaala tacaala ilaahay wuxuu idhi am lahum waxaa u sugnaaday iyaga shurakaa kuwa wadaagayaaloo sharacuu lahum iyaga u sharciyey min addiin diintii uga sharciyey maa lam ya'dan bihi illaah midaanu ilaahay ogolaanin walowlaa kalimatu lfasli haddaanay jiri lahayn kelmaddii kala saaristu oo hadda in qiyaamaha wakti loo yeelay oo ajal maxduudi ay jirto la qudiya baynahum waa la kala xukumi laha wa ina aldaalimiina kuwa daalimiinta gardaroolayaashaana ee shirkiga samaynaya iyo alxukmu bigayri ma anzala allah lahum cadaabun aliim cadaab xanuujiya ayaa u sugnaaday marka waxay noqonaysaa qofku hadduu idhaahdo waxaan diinhayn hadduu diin ka dhigto idhaa ilaahay baan ku caabudaya nugu dhowaanaya de wuxuu noqonayaa qof sharci kale iyo diin kale isagu iska jeexday ama loo jeexay wixii ilaahay xaaraantimeeyey haddii ciidi ay ku tidhaahdo waa xalaalo deeta uu iskaga raaco isagoo og inay been sheegayaan de wuxuu noqonayaa nin shirki sameeye shurakaa samaystay wixii saas oo kale ilaahay uu xalaaleeyey hadday ciidi tidhaahdo waa xaaraam oo uu ku waafaqo waxau noqonayaa qofkaasi qof shirki ku dhacay oo dulmi sameeyey weyn qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi wamaa shayga ikhtalaftum fiihi aada isku khilaaftaan wama ikhtalaftum fiihi waxaad isku khilaaftaane min shayin shaya noocuu doonayaba ha noqdo ha yaraado ha weynaado waxukmu ila allah xukumkiisa ilaahay baa loo celinaya saasi ayaa waajiba arrin kastoo ummaddu ay isku qabato in loo celiyo ilaahay subxana wa tacaala diintiisa iyo sharcigiisa waayo dee ilaahay baa saasiina amray si aayaadka qur-aanka dambe ay tilmaamayaan dalikum allah kaasi waa macbuudkiinnii rabbii weeyaanoo calayhi tawakaltu isagaan tala saartay wa ilayhi uniib isaga ayaan u noqonaya xaggiisa qaala tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu uhi falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartee laa yu'minuuna kuwa rumeeyey maaha iimaankii waajibkee laga rabay xataa yuxakimuuka ilaa ay xaakim kaaga dhigtaan fiimaa shajara baynahum arrimaha iyaga dhexdooda yimaada ee ay isku qabtaan ilaa xaakimadii ay kaaga dhigtaan nebi maxamedow uma dabeetana laa yajiduu aanay ka helin fii anfusihim naftooda xarajan cidhiidhi mimaa shayga ay ka cidhiidhtoomayaan qadayta aada xukuntay oo wayusallimuu ay sii daayaan xukunka ilahay o aanay hor istaagin tasliiman sii dayn marka aayaddana waxay tusinaysaa qofku iimaankii waajibka ku ah ee laga rabay inaanu la iman ilaa arrin kasta oo timaada sharcigiiyo diinta u celinayo weliba diintu wixii ay xukumto ama isaga ha lagu xukumo ama ha loo xukumo ama ha laga xukumee uu ku raali noqonayo oo uu fulinayo oo naaqisa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi alaysa allaahu ilaahay miyaanu ahayn biaxkami alxaakimiin kuwa xukumo ka ugu xukun wanaagsan ee xukumkiisu xikmadu ku dheehaya miyaanu rabbi ahayn manaa waa istifhaam inkaariya wuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala ee bal adinku haddaad haysaan cid kaloo ilaahay ka xukum wanaagsan bal sheegoo keenoo na tus weligiina heli maysaan haddaad raadisaane wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi lahu lxukmu ilaahay xukumkii baa u sugnaaday isaga ayaa xukumka iska leh wa ilayhi turjacuun xaggiisa ayaana laydin celinaya wa qaala shucaybun calayhi salaam liqowmi shucayb qowmkiisu wuxuu ku yihi fasbiruu iska sabra oo bal yaro adkaysta xataa yaxkuma allahu baynana ilaa ilahay uuna kala xukumayo ilahay baa ummadihiisa kala xukumee wa huwa khayru lxaakimiin ilaahayna subxaana wa tacaala kuwa xukumo waa ka ugu khayr badan waayo xukumkiisu waxa uu ku dhisan yahay cilmi buu ku dhisan yahay iyo cadaalad iyo xikma ayuu ku dhisay cid ka xukm wanaagsan markaa ma jirayso wa qaala tacaala ilaahay wuxuu idhi ina allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin faraya an tu'adduu inaad guddaan alamaanaati amaanooyinku inaad u guddaan ilaa ahliha ehelkeeda inaad u guddaan amaanadu waa noocee badantay amaanadu waxay noqon kartaa dee mid xisiya oo haddii wax lagu dhiibto lagugu amaanaysto ciddii lahayd waa inaad u guddo wey amaanadu saasoo kale waxay noqon kartaa mid macnawiya o maalan dee sirtii oo kale waa ammaano wixii lagugu siraystay diintan aan ka hor imanahayn waxa iyaduna amaanadu shalaynaga saaraya ilaahay subxaana wa tacaala waa hoggaansankiisa waa mid loo baahiyadana in laga soo baxo saasoo kale in la addeeco cidda muslimiinta maamusha wixii wanaaga in lagu addeeco ee muslimiina waa amaano iyadana dusha laynaga saaray waxaa kaloo iyaduna amaanadii ehelkeeda loo guday marka loo dhiibo ciddii ku habboonayd meel meeshay doonaysaba ha noqoto ciddii ka soo baxaysay mas-uuliyadaasi iyo arrintaasi marka loo dhiibo ammaanada ehelkeedii baa loo dhiibay laakiin marka cid kale lagu tisee lagu raro waa ammaanadii oo la dayacay weeye oo cid kale loo dhiibay waana min calaamaati saaca calaamadaha qiyaamaha iyo arrinkaasi uu ka mid yahay waana taa maanta taagan waidaa xakamtum marka aada xukumtaan bayna annaasi dadka dhexdoodana an taxkumuu inaad ku kala xukuntaan buu ilaahay idin faray bilcadli cadaalad ku kala xukuntaan haddaan dadka sharciga ilaah iyo diintiisa lagu kala xukumin xaggee bay cadaalada ka imanaysa laba aanu ilaahay simin oo ilaahay abuuray u ogyahay inay kala sarreeyaan baa la simaya laba waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala uu simayna oo og yahay rabbi xikmadii wanaaggu inuu ku jira inay sinaadaanna waa la kala fadilaya xaggee markaa cadaaladi ka imanaysa ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa ayuunbay cadaaladi ku iman karta waa ilaahay dadkan isagaa abuuray isaga ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u ogaal badan sida ku habboone maslaxadooda adduunya tooda aakhira ay ku jirto haddaanu ilaahay cadaalad samaynayaa cadaalad samaynaya haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu cadaalad samaynaya cadaalad samaynaya siduu ku yihi ninkii khaarijiga ahaa way xag faman idaa lam acdil faman yacdil haddaan anigu cadaalad samayn yaa cadaalad samayn ui rasuulku calayhi salaatu wasalaam anoo rasuulka ilaahaya ina allaha ilaahay nicima waxaa wanaag badnaaday shaygii yacidukum bihi uu idinku waaninayo mawcidana waxaa la idhahdaa ma taslux bihi lquluub waxaa quluubta hagaajiya marka waanada ilahay u idinku waaninayaa waana u wanaagsanaatay ina allaha kaana samiican basiira ilahay wuxuu ahaaday mid ku sifaysan maqal iyo arag yaa ayuha aladiina aamanuu haddaba kuwa iimaanka laga helay atiicu llaha ilaahay adeeca wa atiicu rasuula rasuulkana adeeco kaa marqaata wa ulil mri minkum kuwa amarka iyo kelmadda u saaxiibka idinka idinka midana adeeca kuwaasi oo ah alculamaa walumaraa culimadii waa ulil amri wey amarka iyaga ayuu gacanta ugu jira xaqiiqiga ah waa in la adeeca iyagoo laga amar qaato ummaddu culimadeeda ay ka dambayso ulil amri waxaa kaloo ah xukaamtii muslimiinta ahaa mid gaala isagu amar laga qaadan maaye waxaa ulil amri xukaamta muslimiinta ah ee dee muslimiinta u talinaya iyagana wixii daacaa ee wanaaga waa in laga qaato waxa weeyaan loo hoggaansanaado wixii munkarana cidna laga aqbali maayo xaakim iyo maxkuumtoona haddaba fain tanaasactum haddaad ku murantaan fii shayin shay oo aad isku qabataan faruduuhu celiya ila allahi ilaah iyo warasuuli rasuulka oo ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisii baa idin dhex yaala u celiya rasuulkuna intuu joogay isaga laftiisaa loola tegaayay marka uu dhintayna sunnadiisii ayaa taalla meel kale ha u celinin iska ilaaliya xeerarka isula noqonina iyo qawaaniinta baatilka iyo maxaakimta ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa aan lagu xukumahayna qawaaniin kale ay taallo iyo xeerar kale ummada ay dejisteen in kuntum haddaad tihin tu'minuuna billah ilahay inaad rumayseen iyo walyawmi alaakhir haddaad iimaan leedihin saa sameeya dalika khayrun arrinkaasi ayaa khayr iyo wanaag badan in wixii idin dhex yimaada ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa aad u celisaan oo meel kale aydaan la qaban oo waa axsanu taawiila caaqibada dambena arrinkaasi u wanaagsan qofkii mooda inay wax kaaga lumayaan waxba kaaga lumi maayaan cidhinta dambena saas ayaa saasaa ku khayr badan cidhinta dambena saas ayaa ku wanaagsan oo wanaag iyo khayr baa arrinkaasi kuusoo jiidaya qultu waxaan idhi buuhi sheekhu walaa takuunu noqon maysid xaakiman mid ku xukuma bilcadli cadaalad ma noqon kartid ilaa idaa xakamta haddaad ku xukumtid mooyaane bima anzala allah ilahay diinta uu soo dejiyey wa ama idaa xakamta haddaad ku xukumtid miyaa bigayri ma anzala allah ilahay diinta uu soo dejiyey midaan ahayn faqad xakamta biulmi ulmi baad ku xukuntay waayo xukumkaaga laftiisa ayaaba dulmiya dulmina dee wanaag ma dhale dulmi unbuu dhalaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi yaa daawuudu daawuudow waa nebi daawuud calayhi salaatu wasalaam inaa jacalnaaka waxaanu kaa dhignay khaliifatan baanu kaa dhignay fi lard mid dhulka khaliifaysa oo kaa oo maamula oo dadkii ka horreeyey uga hadhay ee faxkum bayna annaas dadka dhexooda ku kala xukum bilxaq xaq u kala xukum adaan xukumkii iyo maamulkii kuu dhiibnay xaquna dee waa ilahay sharcigiisa walaa tattabici alhawa hawadana ha raacin naftu waxay iska jeclaysanayso ee diintana ka hor imanaya oo fa yudiluka uu kaa lumiyo hawadaasi can sabiili illah ilahay jidkiisa ay kaa lumiso ina aladiina kuwa yadiluuna ka lumaaya can sabiili illahi jidka ilaahaya toosan lahum waxaa u sugnaaday cadaabun shadiid cadaab daran bima nasuu yowma alxisaab ilowga ilaabeen maalintaasi xisaabta awgeed edeeta hawadooda ay iska raaceen marka ilaahay subxana wa tacaala ambiyadiisa ayaa waxa uu ku leeyahy dadka xaq ku kala xukuma xaquna waa kaa ilaahay soo dejiyay hawadana iska ilaaliya ha raacina haddaad hawadaada raacdana jidka ilahay baad ka lunta jidka ilahay haddaad ka luntana cadaab adag baa ku sugaya qultu waxaan idhi buuhi sheekhu walaa takunu noqon maysid xaakiman dad mid ku xukuma bilxaqi xaq ilaa idaa xakamta inaad ku xukuntid mooyaane bima anzala allah ilahay diinta uu soo dejiyey wa ama idaa xakamta haddaad ku xukumtid miyaa bigayri ma anzala allah ilahay diinta uu soo dejiyey waxaan ahayn faqad xakamta bilbail baail baad wax ku kala xukuntay tanbiih wuxuu yihi sheekhu yanqasimu waxay u qaybsamaan aladiina kuwa yaxkumuuna bigayri ma anzala allah diinta ilahay waxaanay wax ku xukumaya ilaa arbacati aqsaam afar qaybood bay u kala qaybsamaan marka marka hore waxay wadaagaan inay yihiin xaakimuuna bigayri ma anzala allah oo ku jira kufri meel ay kufriga ka galaanba noocyadiisa iyo dulmi iyo fisq iyo xumaan iyo kabiire iyo foolxumo laakiin marka la xukumayo miyay gaaloobeen oo miladiiyo diintii miyay ka baxeen mise faasiqiin kabiire samaynaya ha ahaadaane weli waa kusii jiraan dhinaca marka laga eego waxay u qaybsamaan buu yihi sheekhu afar qaybood alawal an yaquula inuu yidhaahdo qofkani ina alxukma xukumka lagu xukumo bisharci ayaa afdalu wanaagsan walakin hase yeeshee laa maanica wax diidayaa ma jiro min taxkiimi hayri sharci sharciga waxaana in laysku maamulaa adiga qaarkood waxaan waa ognahay diintu inay wanaagsanta in laysku maamulaana waa fiican laakiin dee caalamka horumar buu gaadho wax diidaya in qawaaniintan iyo xeerarka laysku maamulaana ma jirto fa haadaa kaasi kufrun waa gaalnimo oo mukhrijun min almilla diinta lagaga baxayo walow masale qura ba hahaate hadduu masale qura qofku yidhaahdo waa banaan tahay in ilaahay diintiisa waxaana in lagu maamulo masale qura xata walow laba ciyaaloo isdilay ha noqoto kala saaritaanka uu kala saaraya hadduu yidhaahdo waxaa bannaan diinta ilaahay waxaan ahayn in lagu kala saaro sharcigii ilahay waa wanaagsanya intaynu iska yaro dhigano aynu mid kale ku kala saarno waa kufri iyo gaalnimo taas waayo waa xalaasha qofkaas uu xalaashaday wixii ilahay u xaaraantimeeyo alxukm bigayri ma anzala allah athani an yaquula waa inuu yidhaahdo ina sharca sharcigiiyo walqaanuuna qaanuunku xeerarku sawaa waa kuwa simano walaa farqa wax farqi uma dhexeeyo waa isku mid kii la doono ayaa ayaa lagu xukumi karaa in sharciga la qaatana waa banaanta in qawaaniinta la qaatana waa banaanta wa hada kaasi aydan ku noqoshe kufrun akbar waa gaalnimo weyn oo mukhrij min almilla diinta lagaga baxayo waayo ilahay ba subxaana wa tacaala aan simin xukumkiisa iyo xukumkan basharka isaguna labadiibuu simin aayaadkii qur-aanku markaa beeniyey afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqawmin yuqinuun athaaliu waa an yaquula inuu idhaahdo ina alqaanuuna qaanuunka iyo xeerka ayaa afdalu wanaagsanba ow awlaa min asharci sharcigaba ka mudan wa hada kaasi aydan mukhrijun min almilla waa gaalnimo diinta lagaga baxayo wa huwa isagu aqbaxu halaaa saddexda aynu sheegnay waa ka ugu foolxun inuu yidhaahdaba qaanuunadan iyo xeerarkan dadku ay dejisteen ayaaba sharciga ka wanaagsanba wuxuu doonayaba ha ku cileeyo ma yidhaha sharciga waktigiisa waa lasoo dhaafay oo wakti gooniya loogu talagalay ama yidhaha caalamkaa horumar gaadho taqadum sameeyey wuxuu doonaya baa ku celay mar hadduu yidhaahdaba qaanuunkan iyo xeerkan cuquusha basharka laga keenay baa sharciga ilaahay ka wanaagsan waxa uu ku jira isaguna waa gaalnimo weliba tii weynayda ee diinta lagaga baxayay alraabicu ka afraad an yactaqida waa inuu aamino uu aaminsan yahay u ictiqaadsan yahay ana alwaajiba sida waajibka inay tahay taxkiimu sharci illah sharciga ilahay wax lagu maamulo walaa yajuusu aanay banaanayn taxkiimu hayri sharciga ilahay mid aan ahayn in xukum laga dhigto walaakinahu se yeeshee qad yaxkumu inuu ku xukumo ayaa dhici karta bigayri maa anzala allah ilahay diintiisa waxaan ahayn lihawan fii nafsi hawa naftiisa ku jirta awgeed oo dida almaxkuumi calayhi ka marka wax lagu xukumaayo uu hayo tusaalahaan colaadu uu hayo qofkan oo maalan dadkan uu kala xukumayo mid ka mida ayaa keensanaysa inuu sharciga ilaahay khilaafo isagoo le shar oo u weexda labadii mid ka mida isagoo og sharciga ilaahay inay waajibtay in lagu xukumo ka kalena xaaraam ay tahay sharciga ilaahay afdalka uu yahay wax la simaninaani jira aw lirushwatin ama rishwo laaluush uu qaatay awgeed aw liumuuri siyaasiya ama arrimo siyaasadeed oo kale mid ale xukumkiisa uu ku ilaashanayo aw maa ashbaha dalika ama waxyaaba arrinkaa shabaha oo min alasbaabi ah wa huwa isaguna yaclamu u ogay markuu sidan samaynayo annahu daalimun mid dulmi samaynayo inuu yahay wa mukhtiun inuu khaldan yahayna waa is og yahay wa mukhaalifun lisharci sharcigana uu khilaafsan yahay fa haada kan afraad yakunu wuxuu noqonayaa naaqis aliimaan iimaankiisu miduu naaqis yahay waqad intafaca waxaa la waayay fii xaqihi qofkaasi xaqiisa marka ama isaga laga hadlaayo kamaal liimaan iimaankii dhamaystirankiisaa la waayay iimaanka alwaajiba ee waajibka ah ee qofkaa laga waayay alwaajibi wa huwa isagu bidalika arrinkaasi yakunu wuxuu ku noqonayaa kaafiran kufran asqara kufri yar oo a kii aan milada lagaga baxayn laakiin dembiga weyna wa daaliman buu noqonayaa dulman asqara wa faasiqan fisqan asqara kama saxa macnaa dalika sidaa arrinkaa macnihiisa uu uga ansaxay can ibni cabaas ee sidaa u kala qaaday dadka xaakimiinta radia allahu canhuma iyo wa mujaahid oo ardaygiisii ah iyo wa jamaca min asalaf raximahum llah wa huwa qowlkaasi ah in sidaa loo kala qaado dadka sharciga leh waxaana wax ku maamulayaa qowlu ahli sunnati waljamaca wey qowlkii ahlu sunna waljamaca in sidaa loo kala tafsiiliyo marka iyaga laftooda la xukumayo oo la yidhahdo haddii saddexdaa arrimoodo hore ay ku kalifeenna waa kufri iyo gaalnimo arrintaa afraad hadday jirtana waa kabiire iyo dembi weyn laakiin kufri iyo gaalnimo maaha kaasi waa qowlkii ahlu sunna khilaafan lilkhawaarij khilaaf ahlu sunna ay khilaafeen bay saa u yidhahdeen khawaarijta waa firqada daalan daallada ah ee dadka ku gaalaysiisa dunuubta aan kufriga ahayn iyo walmuctazila iyo waman salaka sabiilahum ciddii wadadooda martay wallahu lmustacaan kalaamkaasi waa kalaam alcalaama sheekh cabdاlcaziz ibn cabdاllah ibn baz raximah اllah walaa farqa fi dalika bayn alqawaaniin wa bayn alqadaya almucayana sida sheekha hadalkiisa waadixa ku ah waxaa almuhim waajib ku ah dadka muslimiintaa marka xukumka ilaahay lagu maamulo inay aqbalaan oo xukum kale aanay raadin waayo qofka muuminka ahi waa qofka aqbalaya xukumka ilaahay kaafirkiiyo munaafiquna xukumka ilaahay ma aqbalaan si ilaahay qur-aankiisa uu kaga warramay oo munaafiqiintu markays yidhahdaan waxbaad ku helaysaan bay xagga xukumka ilaahay usoo gucleeyaan oo usoo yaacaan marka waxa weeyaan kalena waa ay ka jeestaan sida ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay markaa dadka muslimiinta waa in arrinka noocaasi iska ilaaliyaan waa khatar qofka in la idhaah war kaale aynu isula tagna dadkan ilaahay diintiisa inagu kala saaraya idhahdo ma inaga daa oo maxkamadda qawaaniinta wax ku kala xukumaysa inagee waa nooc min anifaaq qayb nifaaqa ka mida weyaan arrinka noocaasi oo khatarteeda waxa weeyaan leh wuxuu yihi sheikhu taxriimu taswiiri dawaati alarwaax xaaraantimeynta la xaaraantimeeyey in la sawiro waxyaabaha nafta leh in la sawiro waa la diiday oo sharcigeenu waa diiday xikamka ku jira waxaa ka mid a ee loo diiday arrinkaasi sawirkaasi waxaa ku jirta mudaahaat likhalqi illah qofkiioo bimacnaa wax khalqigii ilaahay u eeg buu samaynaya waxaa markaa qofkaasi uu isdejiyey bimansilati alkhaaliq saa ogeed baa maalinta qiyaamo lagu odhanaya axyu maa khalaqtum waxaanad abuurteen kaanama inuu qof wax abuuray oo kala yahay waxaanad abuurteen nooleeyaa la odhanaya nafgeliya markaa taa waa loo diiday waxaa kaloo loo diiday aniga idinka wada waxaa kaloo loo diiday sawiradaasi ama in wax la sawiro in lagu fitnoobo ayaa laga baqanaya sida qowmu nuuxba sawiradii dadkii wan wanaagsanaa ee ay sawireen markii dambe ay ugu fitnoobeen ee ay caabudeen oo shaydaanku dadkaa dambe intuu u yimaado u idhaha dadka meeshan ku sawiran miyaad garanaysaa waa la caabudi jirayba markaa sawirku sidiisa ayaa mamnuucuu yahay hadduu sawirku noqdo sawir fool xunna dee hadalkeedaba da oo wax qaaqaawan iyo wax lamida lasoo sawiro laakiin sawirka asalkiisi wayaan tan imika laga hadlaya can abi طalxata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wasalam rasuulkii wuxuu yidhi ina almalaa'ikata malaa'igtu laa tadkhulu ma soo gasho beytan guri fiihi kalbun ay uu ku jiro walaa suuratun mid sawiryaalla malaa'igtu ma soo gasho rawahu albukhaari wa muslim malaa'igtu markaa maxay ka yacday dee wax xaaraama mamnuuca wey rasuulka alayhi salaatu wasalaam ayaa la ballansanaa jibriil marka waxaa dhacday in uu imi waayo waktigii markii dambena uu sheegay sababta u imi waayo inay tahay ay yaroo dhalah weliba rasuulku alayhi salaatu wasalaam aanu ogeynin inuu sariirta ku hoos jiray oo kaa awgii guriga usoo geli waayo uu imi waayo taasi ayaa sawirkuna uu la mid yahay buu leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam wa can cabdillahi bni mascuudi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula llahi sala allahu aleyh wasalam oo yaquulu leh ina ashadda annaasi dadka waxaa ugu daran cadaaban xagga cadaabka cinda allahi ilahay agtiisa yowma alqiyaama almusawiruuna kuwa wax sawira rawahu albukhaari wa muslim marka kuwa wax sawira ile gaalo maahae maxay ugu cadaab daraadeen imaa inaynu idhaahno waxbaa meesha loo qadaraya waa min ashaddi annaas macnuhu dadka kuwa ugu cadaab daran bay ka mid yihiin iyagu kuwa ugu cadaab daran maahae ila taswiirta laguma gaaloobo mujar kelideed iyo imaa inaynu idhaahno waa sawir kuwan laga hadlaya waa kuwa sawiray sawir lagu gaaloobayo wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuula llahi sala allahu aleyh wasalam oo yaquulu leh qaala allahu caza wajalla ilaahay wuxuu yihi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman dahaba mid u qastiyay yakhluqu inuu abuuro ka khalqi abuurkaygoo kale oo bal isku dayaayo sidii ilaahay wax u sawiray inuu isaguna u sawiro falyakhluquu daratan ilaahay wuxuu leeyahay ha abuuraan dhuudhicaso aw liyakhluquu xabatan ama ha abuuraan xabad firiya aw liyakhluquu shaciiratan ama ha abuuraan xabad heeda bal hadday wax abuuri karaan rawahu lbukhaari wamuslim mana abuuri karaan de mar haddaanay abuuri karin maxay haddaba wax u eeg ay u samaynayaan marka waxaa la idhaha sawirka rasuulkuna alayh salatu wasalaam saasuu uga digay wuxuu soo galay guriga caaisho maalin daah yaroo daaqad yar ay ku xidhay ama meel yaroo faamleedh oo daloosho ayuu sawira ku arkay rasuulku waa cadhooday rasuulku alayhi salaatu wasalaam caaishana wuxuu ku yihi caaisha waxaasi waa maxay gurigii inuu soo galana waa diiday ilaa daahaasi inta la furfuro waxya la jarjaray dadna albano waxay alban ku sheegeen baa guryaha uga buux uga buuxa le maxaad ku falaysaan xusuus baanu ka doonaynaa sawirka markaa in la dha in marka horeba qofku uu wax sawiraa waa mamnuuc inuu isa sawiraana waa mamnuuc hadduu sawiruu dhacayna in la dhaqdaa waa mamnuuc maxaa laga soo reebayaa wixii dadka ay daruura u hayso ama xaajo ayaa laga soo reebaya se lacagahan aynu sidayna dee sawiradu ka buuxaan haggaynu ka qabanaa daruura aynoo haysa baasaboorkii iyo taysaradii iyo waxyaabaha noocaasiya iyagana lagama maarmaanka almuhim sawirka waxa weeyaan lagaba maarmaanka ah ee qofkii xaaja u hayso ama daruura u hayso isaga waa laga soo reebayaa laakiin sawir qofkii xaajo iyo daruura toona aanay uhaynin oo iska waxa weeyaan faakihaysiya iyo xusuus baan u haystaa iyo qurux baan halkan u dhiganaya oo aan isu sawiraya ka noocaasi way ka nusuustan ay ka hadlayso farqina uma dhexeeya ama sawirku ahaado wax jiidh le in la sameeyo sa in la sameeyo maalan sac ama dibi sidan oo kala dhooba laga sameeyo ama naxaas ama caag ama ha noqdo mid gacanta lagu sawirayoo dadka waxa weeyaan rasaamiinta artiisku ay sawiraan ama ha noqdo mid kamarad lagu sawiro ama ha noqdo mid video lagu sawiro kullaha waa taswiir walaa farqa fi dalik wax laaliya wax udhexeeyaana ma jirto aalada la doonaya ha la isticmaalo qultu waxaan ihi buuri sheekhu waladilatu adilada ka hadlaysa calaa taxriimi taswiiri dawaati larwaax waxyaabaha ruuxda iyo naftale in la sawiraa inay xaaraam tahay ilaa lidaruuratin daruura inay keensata mooyaane kaiiratun waa mid fara badan daruuradana maaha dadku inay iyagu iska xadidtaan oo wixii ay doonayaan daruuro ay ku sheegaan wixii ay xalaashanayaan waxaana xadkii daruurada inuu gaadhiyo in kale waa in ahlucilmiga la weydiiyo marka dawaatul arwaax marka la yidhi waxaa meesha ka baxaya waxyaabaha aan naf lahayn iyaga waa la iska sawiri karaa ama guri ha noqoto ama ha noqoto waxa weeyaan tusaaleaaniin gaadi ha noqoto waxyaabaha aan ruux iyo naf aan lahayn waa la sawiri karaa iyaga kutubbaa markaa culimada ka qorano sheekhu uu sheegayo saddex risaalo alan ku sheegay risaalo u qoray sheekh ibnu baaz oo ka hadlaysa taswiirta dawaat alarwaax iyo miduu qoraa sheekh muqbil iyo risaalo sheekha laftiisu uu qoray sheekha kitaabkan qoray kutub kaloo fara badanna waa jirta wallahu aclam rasuuli illah wcala aalihi wصaxbihi wman ihtada bihadyihi ila ywm اddiin qala shaykhu اlmualif annifaaqu qismaan waxaa halkan uu kaga hadlayaa sheekhu xafidah allahu tacaala nifaaqa iyo qaybaha u qaybsamo munaafiqiintu qaybaha ay leeyihiin wuxuu hi cilmigo akhi lmuslim walaalkayga muslimkaayow janabanii allahu ilaahay ha iga fogeeyo o iyaaka adiga oo min annifaaqi iyo wasuu lakhlaaq akhlaaqda xune ana nifaaqa nifaaqu yanqasim wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayn wahumaa labadaa qayboodna kamaa yeli sida niman doonto weey qaybta koowaad waa nifaaqun ictiqaadiyun nifaaq qofka ka gala caqiidada iyo aaminitaanka ka labaadna waa nifaaqun camaliyun nifaaq qofka ka gala camalka bayaanu nifaaqi lictiqaadi caddaynta nifaaqa ictiqaadiga goorma ayaa nifaaq uu noqonayaa mid qofka caqiidada kaga dhaca fa ama nifaaqu buu uhi nifaaqii miya alictiqaadiyu ee caqiidada galaayay fa huwa isagu waxa weeyaan an yudhira inuu muujiyo saaxibuhu qofkaa ku sifaysan waa inuu muujisto alislaam islaamnimo waa inuu muujisto oo wayutin alkufra gaalnimona uu qarsado manaa sida ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay kuwa munaafiqiinta ahi waxa ay ku dhawaaqayaan shahaadateynka iyo tawxiidka waxaana ay leeyihiin waxaan nahay muslimiin waxay samaynayaan acmaasha islaamka ee daahirka ah sida salaada iyo kuwa lamida dadku ay arkaan laakiin waxaa u qarsoon kufri iyo gaalnimo ayaa u qarsoon nifaaquna aslanba waxa uu soo baxaa nifaaqa ictiqaadiga ahi marka islaamku uu leeyahay awoodda iyo khalabad iyo adkaanta sidaa awgeed intii maka la joogay munaafiqiinimay jirin waayo muslimiinta ayaa waxay ku jireenba xaalad awood darro ninkii gaalnimo doonayaa caadi buu muujisanayay markii la tegay magaalada madiina ee islaamku awood u yeeshay ee uu xoog roonaaday ayaa dad fara badani ay muujisan kari waayeen gaalnimadoodii iyagoo markaa gaalnimadoodii qarsanaaya ayay islaamnimo muujisanayeen wuxuu yihi sheekhu wa saaxibu hada nooc noocan nifaaqa ka mida qofka ku sifaysani muslimun weeye fi daahir inta muuqata wa kaafirun weeyaan wa zindiiqun fi lbatin inta qarsoon manaa xaggaa sarena muslim buu ka yahay xagga hoosena waxa uu ka yahay gaal waa islaamnimu muujisanaya waxaana lagula dhaqmayaa qofkaasi mucaamalada lagula dhaqmayo dadka muslimiinta ah ilaa laga arkaayo daahirkiisa iyo intaa muuqata wax keensanaya kufri iyo riddo gaalnimo iyo diinka noqosho wax keensanaya waayo daahirkiisa iyo intiisii muuqatay ayaa islaamnimo ah qalbigiisa iyo gaalnimada u qarsoonna inagu war kama hayno maalin kale ayuu arrinkiisu muuqan doonaa sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu munaafiqiinta ula mucaamiloon jiray mucaamalata almuslimiin waa inta adduunyada la joogo wa idaa maata markuu dhintana calayhi nifaaqa uu ku dhintay isagoon ka toobad keenin fa huwa fi darki alasfal qaybta hoose ayuu ku jiraa ee min annaari naarta ka mid a manaa xataa ciqaabkiisu kii gaalada waa ka daran yahay waayo waa gaalnimo weliba la maldahay weeye oo loo qariyey dadka waana kaga dhib badan yahay munaafiqu muslimiinta gaalka gaalnimadiisa caddaystay waayo kaa la ysku hadlayn maayo waana la yska ilaalinaya kanna waa la ysku hadlaynayaa la yskana ilaalin maayo oo nasiix baa la moodayay qof muslima kama qaala tacaala sida ilaahay uhi ina almunaafiqiina kuwii munaafiqiinta ah nifaaqa ictiqaadiga ah fi darki lasfali qaybta hoose ayay ku jiraane min annaari naarta ka mid ah oo dheecaanka iyo qurunka ka shumaaya ahlu naarka oo dhan gaalada iyo kayrkoodba ayaa iyaga ku daadanaya walan tajida lahum u heli maysid iyaga weligaa nasiira cid u gargaartana u heli maysid oo meeshaa uga muciinta ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay ee nifaaqa ka toobad keenay oo aslaxuu hagaajiyey dee wixii ay kharibeen oo toobadda waxaa ka mida shuruuddeeda qofku wixii uu kharibay dee inuu hagaajiyo oo haddii xumaantiisii iyo khaladkiisii dadka uu ku dhex faafay inuu ka daba tagaa loo baahanyo dadkii uu ku yidhaahdo war wixii khalad bay ahaayeenoo waan ka noqday oo actasamuu billaah ilaahay subxaana wa tacaala xadhigiisa qabsaday oo akhlasuu diinahum diintooda u badhax tiray lilaahi ilaahay u badhax tiro ilaahay daraaddii islaamnimadu ay ka tahay fa ulaa'ika kuwaasi maca almu'miniin mu'miniinta ayay la jiraanay la xukun yihiin kuwaasaa u toobad keenay wasufa yu'ti illaahu jeer danbuu siin doonaa ilaahay almu'miniina ajaran cadiima ajar aada iyo aada u weyn markaa qofka munaafiqa ahi hadduu toobad keeno intaa waa adduunyada joogay waqtigii towbadda aanu dhammaan oo laga toobada aqbalaya qaybta labaad waa bayaanu nifaaqi alcamali nifaaqa qofka camalka iyo ficilka ka gala ee caqiidada aan ka gelin caddayntiisa qaala waama anifaaqu alcamaliyu miyaa fa minhu waxaa ka mida maa dukira waxaa lagu sheegay fi hadihi alaxaadiid athalaatha axaadiidan saddexda waxaa axaadiidan lagu sheegayo min asifaati sid sifooyinka lixda ah almadmuuma ee sifooyin xunan wanaagsanayn nifaaqa camaliga waxa weeye qofkii muslimka ahaa ee islaamnimadu daahir iyo baatinba ay ka dhab ahayd ee gaalnimo aan qarsanahayn ayaa waxa uu ku sifoobayaa sifooyin ay iska leeyihiin munaafiqiintu oo ay ahayd inuu ka fogaado aanu ku sifoobin marka waxaa leeya nifaaq buu ku dhacay laakiin nifaaqa camalka ayuu ka galay ee caqiidada kamuu gelin oo caqiidadiisu waa saxsan tahay oo islaamnimadu waa ka dhab can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi aayat lmunaafiqi munaafiqa calaamadiisu halaatun waa saddex idaa xadatha hadduu waramo oo uu sheekeeyo kadaba been buu sheegaya waa min sifaati lmunaafiqiin markaa beentu laakiin de waa kabiire iyo dembi weyn in laguma gaaloobo diinta lagagama baxo waidaa wacada haddii wax uu yaboohana akhlafa waxaasi oofin maayo waida tumina haddii la aaminana oo diin